barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha sebteembarna ay ku beegan tahay sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid a barnaamijkeena dhallinyarada maanta barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dhalinyaro ka hirgeliyey magaalada xamar goobo wax lagu akhriso
asaasayaasha ifiye oo hadda inteenaan kula joogtaa aan ka tirsannahay iyo kuwa kaloo naga badanba badi waxay ka sameyn yihiin horta inay kow ay yihiin dad iyagu waxbartay labo inay yihiin dad iyagu wax qora saddex inay yihiin dad iyagu dareen leh oo dadka la noolaa oo intaas waddanka jooga waxa maqana dareemaayay inagu jaamacadaha dhiganaynay markii mawduuc aan u baahanno wax cidda wax ka qortay iyo buugka saa u raadinay innagaa ogeyn
dhinacii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn
cariga aad jeceshayo hoy hoy cirkiyo samaada qabo hoy hoy cidhiidhigayga yaari codkaas iyo weliba sheekooyin kale ee waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida duqaymo dhinaca cirka ah ayaa maanta ka sii socda magaalada xalab halkaas oo lagu bartilmaameedsanayo qaybta ay ku sugan yihiin mucaaradka dalka siiriya waxaana wararku ay sheegayaan in dhulka lala simay dhismayaal kala duwan kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay dalka britain ee dusha kala socota colaadda dalka siiriya ayaa sheegtay in ugu yaraan shan iyo labaatan qof lagu dilay weeraradaasi
mas-uuliyiinta ciraaq ayaa waxa ay sheegeen in weerar lagu qaaday goob jidgooyo oo amniga lagu sugo oo ku taalla gobolka salaaxudiin lagu dilay labayo toban ruux saraakiishu waxa ay sheegeen in sidoo kale saddex iyo labaatan ruux oo kale ay ku dhaawacmeen weerarka uu dhacay aroortii hore ee sabtida maanta kadib markii gaari qof kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo oo qof is soo miidaamiyey uu ku socday uu goobta beegsaday ma jirin cid si deg deg a u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi bam hase yeeshee weerarada noocan oo hore waxa u sheegan jiray
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhalinyaro ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay hirgeliyeen goob ay dhalinyaradu isugu iman karto islamarkaana wax ku akhrisan karto ama kusoo bandhigi karto bugaagta ay qoraan dhalinyaradan ayaa uga dan leh goobtan in ay kor ugu qaadaan heerka wax akhriska ee dhalinyarada haddaba wariyaha v o a magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa qodobkaas ku eegaya barnaamijka madasha ee dhalinyarada isagoo la kulmay qaybo ka mid a dhalinyaradaasi
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o a toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonnaa dhallinyaro ku nool magaalada muqdisho ayaa aasaasay xarun dadku ay wax ku akhristaan si kor loogu qaado akhriska iyo qoraalka taasoo qayb ka ah howlo ay qabato ifiya haddaba waxaa gala qaybgeli doona aasaasayaasha dhallinyaradaas isku taagay xoojinta akhriska iyo qoraalka iyo dhaqanka doodo iyo waxyaabo kale oo xaruntan ifiya ay ka samayso magaalada muqdisho dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku horeeyo cabdirasaaq irbad marka laga hadlayo xaruntan iyo asaaskeeda maxaa idinku dhaliya
n horta runtii n aad iyo aad baa umahadsan tahay inaa maanta nagu casuuntay n xarunta madasha dhallinyarada ee v o a n fi- fiye barnaamijyo badan bay qabataa n waxyaalihii ugu horreeyey nagu dhaliyey n waxay ahayd kow inaan horta hormarino akhriska qoraalka hidaha iyo dhaqanka afka soomaaliyeed n n hilaadii ama sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ayay ahayd markii ugu horreysay oo uu hirgalay ifiye oo aan fikraddaasna ay lahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo isku timi n aana ujeeddadeedu ahayd inaanu n maxay ahayd toy qayb ka qaadanno n dib u soo celinta maskaxda n n dhallinyarada soomaaliyeed oo aanu qayb uga qaadanayno waxbaridda n tusaale ololihii ugu horreeyey oo ay qaadaan dhallinyarada ifiye wuxuu ahaa olole aan wax ku baranay ardayda ba- n dhallin- a- n ilmaha yareer ee barakacayaasha ee ku neel ee ku nool n duleedka magaalada muqdisho iyo gudaheeda kuwaasaan ku baranay n farta soomaaliga iyo xisaabta taasoo u noqon karta eh, barbilow wanaagsan oo ay hadhow iskuullada uga biiri karaan Een, kabacdii waxaanu ku soo soconnay een, maxay ahayd toy inaanu akhriska iyo qoraalka sii dhiirigelino waxaanu qabannay een, bandhigii ugu horreeyey ama kulankii ugu horreeyey oo aanu iskugu keennay qoraayaasha een, soomaaliyeed ee ku nool caasimadda magaalada muqdisho oo markii ugu horreysay iskugu yimi eh, maxay ahayd toy madal ay ayaga ku wada dhan yihiin halkaasaanu isku barnay si ay iskaga aqoonsadaan dalka iskaga aqoonsadaan dadka kale een, ayaguna u noqdaan dad wax isw- eh, kaashada wax isweydaarsada een, waxna isku biiriya een, dadaal dheer kadib een, waxaa noo hirgashay ugu dambeyntii inay xarunta een, een, ifiye ay yeelato een, rug ayadu ay degan tahay rugtaasoo noqotay maxay ahayd toy meel lagu ee, dhiirigeliyo lagu kobciyo ee, lagu aasaaso een, akhriska iyo qoraalka hidaha hidaha iyo dhaqanka afka soomaaliyeed Een, ujeeddada ugu weyna marka ifiye waxay tahay inaanu anagu ku- een, dhiirigelino een, aasaasno kobcino een, akhriska qoraalka hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed Een, taasi doo keliya kuma koobna inaanu maxay ahayd tooyey een, een, aanu afka iyo akhriska iyo qoraalka saarnay weliba doodo cilmiyeysan oo Ayaa dhiirigel samaysaan.
ayaanu samaynaa Ee, royal xaruntan ee, akhriska ee qoraalka ee maktabadan qayb ka ah howlaha ifiya siday dhallinyaradu u fahmeen sidee bay u akhristeen sidee bay u shaqaysaa
waa mahadsantahay cabdiqadir Eh, siduu horta sheegay maxamed cirbad eh, intaasi horta soo martay dadaalkaas aan soo marnay kadibna kulankii uu suu sheegay qorayaasha magaalada muqdisho lagu lagu kulminayay jooga eh, ba- badnaa kul- ku- oo ah kulankii ugu weynaaya waxaa ka dhashay inay jirto baahidii baahi weyn magaalada caasimadda ah oo ay ku nool yihiin eh, malaayiin dad ah oo aan lahayn eh, rug ganac- rug eh, bogaageed oo laisugu yimaado oo ay dadku buugta ku akhristaan oo ay dadku ay u- u- u- wacyigooda ku bada- ay- ay- ay halkaas ay ka- ay kusoo bandhigi karaan taasaa keentay kadibna inagu waxaan bilownay inaan markaas xaruntaa samayno maktabadii samayno bugaagtii aan aruurino ee, dadkii wax qoray dhallinyaradaha aan idhaahno halkaas imaada buugtiina keena asxaabtiina keena halka halkaas isugu yimaadaan marka dhallinyaradii halkaasay ee, ee, isugu yimaadaan halkaasay wada joogaan hadda habeen iyo maalin iyo galab iyo subax haddaa tegsid ama waxaa laga yaabaa inaad qoraa ka yimid puntland oo rabo inuu muqdisho buug kasoo bandhiga aad ugu timaadid oo halkaas jooga waxaa laga yaabaa inuu qoraa somaliland ka yimid oo rabo inuu buug soo bandhiga halkaas aad ugu timaadid waxaa laga yaabaa mid ka yimid qurbaha oo buug raadinayo m- mawduuc gooniya ka hadlayo uu waaye raadinayo inaa ugu timaadid waxaa laga yaabaa mid researchera oo cilmi baaris samaynayo jaama- jaama- jaamacad jaamacad ka qalin jebinaya oo mawduuca gooniya rabo in wax ka qoro inaad halkaas halkaas ku aragto dhammaanna way wada joogaan Waa mahadsantahay.
waa kalaad kulmiyey dadka akhriska ee qoraalka raadinaya dadka ku- mise intaasoo mawdu intaasoo meelood waa si- waa ni- waa dadkaas raba inay wax qoraan wax qoray ee raba inay soo bandhigaan waa dadka buwaagta goonida raadinaya waa dadka cilmi baarista samaynaya ee jaamacadaha kasoo qalin jebinaya ee waa dadka ka- saxafiyiinta laftooda raba inay me- mawdu mawaadiic gooni wax ka qoraan dhammaantaas meesha ku kulmi lahaayeen waa maktabadaas Ee, ayaan ee, beeldaajiso marka laga hadlayo ee, dadka meesha yimaada ee wax akhriyaya waad u badanta xafiiska waa dad noocee ah
Een, asalaamu calaykum waa mahadsan tahay dadka meesha yimaada inta badan waxay u badan yihiin waxay isugu jiraan arday een, dhalinyaro ah oo jaamacadaha iyo iskuullada wax kala- ka barta sidoo kale qoraayaal een, raba inay een, wax qoraan si ay maxay ahayd ee, u fahmaan qaabka wax loo qoro oo kale is- in markay buwaag badan akhriyaan intaasay isugu jiraan dadka meesha hadda noo yimaada Waan gartay. Ee, maxamed irbad ee, buugtan aad uruurisaan ma buug gaar aha
Een, runtii een, buug gaarana ahmiyad waan siinaa buugaagta inta badanna een, een, een, quseeye maxay ahayd tahay cilmiga guud een, waanu een, aruurinaa tusaale buugaagta annaga gaarka aanu hadda u siino ahmiyadda waxa weeye buugaagta ku qoran afka soomaaliga ee dhifta ah ama naadirka ah ama sii dabar go-aya aan laga haynin daabacad badan tusaale buugaagta taariikhda soomaaliya buugaagta suugaanta gabayada buugaagta maaragtay hal abuurka buugaagtaas oo dhan waanu aruurinaa si gaaraan maaragtay ay noogu leeyihiin ahmiyad gaara laakiin madasha ama xarunta waxaa laga heli karaa buugaagta maxay ahayd tooy dhaqaalaha buugaagta dhiirigelinta buugaagta siyaasadda buugaagta maxay ahayd tooy arrimaha foreign policyga quseeya buugaagta siyaasadda arrimaha dibadda buugaagta academiga ah ee ardaydu ay wax ku bartaan tusaale tusaale buugaagta ka hadlaya dugsiga hoose dhexe sare dugsiga collejada jaamacadaha tusaale ardayda maanta waxaa laga yaabaa magaalada muqdisho ama caasimadii dalka burburkii waan ogtahay dhan walba uu ka saameeyey dadka dadka keliya maysan burburin dhismayaashii iyo xarumihii dowladda iyo jidadkii iyo dhismihii keliya muusan burburine sidaasi lamida ayay dadka maskaxdoodiina u baaba'day marka taas si loo soo celiyo waa in loo keeno dadka buugaag dadka caqligooda iyo garashadooda iyo maskaxdoodaba dib u soo celin kara buugaagtaasna waa buugaagta hadda aanu ahmiyadda saarayno oo ka hadlaya midnimada taariikhda afka dhaqanka iyodaha iyo hidaha soomaaliyeed buugaagtan waxaa inta badan iskugu jiraan buugaag ay qoreen aqoon-yahano soomaaliyeed iyo kuwa ay qoreen shisheeyayaal ama dad ajnabi ah oo soomaalida laga qoray si gaara
royal howshan waa howshii dowladdu qaban lahayd waa adeeg weyn oo shan labaatan sane gaab ku jiray marka adinkoo dhallinyaro ah dhaqaale haysan inaad waxaan qabataan maxaadi ku dhaliyay maxaad aragteen
waa run waa howl dowladeed waa hawshii jaamacadaha iyo shirkadaha waaweyn iyo dadka ilaahay wax siiyey ay ahayd inay gartaan oo ay dadku soo celiyaan waxaan la yidhahda social responsibility ama adeega adeega bulshada inay kusoo celiyaan ay ahayd ahayd ilaahay hadda ka hor laakiin ma garansiin oo mayna arag laakiin naga dhammaan asaasayaasha ifiyey oo hadda inteena aan kula joogtaa aan ka tirsannahay iyo kuwa kaloo naga badanba badi waxay ka sameeyihiin horta inay koob ay yihiin dad iyagu waxbartay labo inay yihiin dad iyagu wax qora saddex inay yihiin dad iyagu dareen leh oo dadka la noolaa oo intaas wadanka jooga waxa maqana dareemaye inagu jaamacadaha dhiganaynay markii mawduuc aan u baahano wax cidda wax ka qorta iyo buugka saa u raadinay inagaa ogeyn inagaa ogeyn qoraa markaan xiiseyno dhibkaan u mari jirnay la kulankiisa inagaa og inaan buugga aan u baahannahay dhiftaa sidaan u raadi jirnay taas marka waxay keenta horta inaan horta baahidan waa isla garanay markii baahidan isla garanay waxaan marka maxaan samayn karnaa waxaan samayn karnaa dhammaanteen horta waa inay waxaan u badannahay inaan waa shaqeeyaan dhammaanteen waxaan jaamacadan ka wada baxnay in markaas nin walba mushaarkiisa uu contribution uu ka sameeyo oo percentage uu ka bixiyo bil kasta percentagekaas buwaagtii lagu soo iibiyey buwaagta loo baahan yahay qarashaadkii kirada guriga iyo waxaa lagu maxaa la lagu lagu dabaro kulamada eventiyada dadka dadka loo sameynaya anaga haddaan qof event u qabanayno ama aan event sameynayno bug soo bandhigayno ama aan sameynayno inagaa inta badan iskharash gelina anagaa hotelka karisana inagaa wax kasta sameyna sidaasaa marka aan aan ku dabarnay oo aan
ayaan maxaa ku dari lahayd dumarku intay la egeyna ma gabdhuhu doorkooda waa akhris iyo qoraal iyo soo bandhigid intee bay la egiin intaad aragta
waxaa u malaysaa inuu isbedel badan jiro hadeertaan hadday noqoto dhinaca akhriska iyo qoraalka dhalinyaro badan ay maktabadu markaa aragtid hablaha iyo iyo ragga sida u imaanayaan waxaa u malaysaa inay habluhu xoogaa raggu lasoo sibmayaan waqtiyada hore lama arki jirin gabar intay meel timaado guriga kasoo baxda waxa akhris meel u timaada laakiin hadda waxaa aragnaa gabdho badan oo na weydiinaya buwaag aan xataa laga yaabo inaa aniga akhrin rabaan inay akhriyaan mar walba maktabad ku xiroon si joogtaa u yimaada marka waxaan dhihi karaa habluhu way soo badanayaan akhriska hadday noqoto iyo inay wax qoraan labadaba
maxamed irbad yaa idinku taageera hawshan mashruucan
adqaadi runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah siduu horey uga dhawaajiyey walaalkay maxamed axmed cali royal horta xarunta ifiye dad dhalinyaraaba aasaasay kow ayagu isku filnaansho gaaray jaamacada ka baxay dhaqaalaha ifiye lagu bixiyana wuxuu ka yimaadaa aasaasayaasha ifiye qof walboo naga mida wuxuu u qoondeeyey boqolkiiba soddon dhaqaalaha isaga soo gala taasoo ka dhigan qofkii hadduu qaato kun doolar inuu saddex boqoloo doolar uu siinayo xarunta ifiye hadduu boqol doolar qaato uu siinayo soddon doolar xarunta ifiye keliya kuma koobna qarashka maxay ahayd tooyay tusaale maktabadaanu dhisnay maktabadu aad bay u weyn tahay hadda waxa yaalla ku dhowaad shan kun oo buug bugaag aruurintii waanu wadnaa oo hadda dalalka ingiriiska maraykanka norway sweden kenya hargeysa way ka socdaan magaalooyinkaas oo dhan aruurinta bugaagta waxaa nagu taageeraya dhalinyaro soomaaliyeed oo ayagu laftirkoodu dareenka aanu dareemayno iyo waxa nagu baraarujiyey inaanu u istaagno howlad hawl ay ahayd inay qabato dowladda ganacsatada iyo dadka maalqabeenka ama dadka damiirka soomaaliyeed leh laakiin marka anaga intaasoo dhan waxa naga soo dhex biixay waxay tahay maxay ahayto dhibaatadii anagu aanu soo aragnay markii aad fiirisid sida ay ugu yaryihiin buugaagta waxgalka ah siday ugu yihiin ugu yaryihiin maktabadaha amaysan maktabad badi dalka ka jirin oo annagu aanu bilownay sida dadkii markaad u baahan tahay qofkii qoraa ee dhalinyaro ee maanta caasimadaasi ay ku nool yihiin saddexda milyan ee qof markuu buug qoro meel uusan haysan oo wax kusoo bandhigo markaad fiirisid maxay ahayto gabar soomaaliyeed oo u heelan inay hal abuur ay samaysay ama gabay ay samaysay ama maanse ay samaysay ama ay rabto inay soo bandhigto laakiin meesha aysan haysanin waxaasoo caqabadaha markaanu aragnay annagaa horta ku dhiiranay inaanu hawshaan mas-uuliyaddeeda qaadno haddana waa hawl u furan qof walboo soomaaliyeed inuu qayb ka qaato oo ma aha waxaan dukaan ama ganacsi ama qof wax uu gaar u leeyahay laakiin waa wax annaga bilowgeedii aanu yeelanay mas-uuliyaddeedii marka hore annagoo aanu garanay laakiin dhammaystirkeeda laga sugayo qof kasta oo soomaaliyeed marka dhaqaalaheeda wuxuu ka yimaadaa ifiye wuxuu ka yimaadaa aasaasayaasheeda haddaa maanta tagta xarunta ifiye oo dhowr jeer adigu aad timaadayba waxaad kuma arkaysid waxaa meeshan sponsor gareeyay hay-ad hebel waxaa sponsor gareeyey n g o waxaas kuma qorno waa aragtay waxa waa nadiif derbiyadeedu waxaa ku qoran keliya in ifiyo ay meesha tahay taasna waxay ku cadaynaysaa inaysan gacan labaad aysan meesha ku jirin taas waxaan uga gol leenahayna waxay tahay inaysan cidnaba annaga afkaarteenna iyo meeshaan u soconno iyo ujeeddadeenna iyo himiladeenna iyo hadafkeenna dheer inaysan cidnana saamayn haddaanu siyaasad soo dhex galno haddaanu n g o ama cid maarata wax bixinaysa aana soo dhex gasho waxaan aaminsannahay inay aragtidii iyo ujeeddadii aanu u soconno ay meesha ka baxayso saameyn ugu yeelanayso maxamed waxaa ku jirtay hadalkaaga inaad dooda qabataan isdhexgal samaysaan marka sidey u suura gashaa ilaa hadda dhalinyarada ma kulmasiisaan si fikradahooda u mideeyaan waa sidaa sheegtay doodo waan samaynaa doodo weliba doodo xasaasiya doodo wax dhisi kara doodo loo baahan yahay in ummaddu isweydiiso doodaha hadda iniga waan maxaa la yidhahdaa dadkaanu soomaaliya xaggay ka yimaadeen dadkan jinsiyad ahaan yay si saxa ay wax la wadaagaan maxaa dadka ka dhexeeya maxaa dadka ka dhexayn maxaa maanta ay tahay in laga hadlo doodo ku saabsan oo waaqica iyo nolosha ummadda soomaaliyeed ee dhabta ay maanta la taagan yahay inaan doodo ku saabsan doodo ku saabsan wax dhiska iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo aqoonta ku saabsan doodo ganacsiga ku saabsan waa og tahay ganacsato badanoo waxaa jira si wadanka dadka wixii ka dhexeeyey si iyagu maxaa la yidhahdaa gooniya u isticmaala cidna aanay la xisaabtamin ganacsato daawooyin dhaca keena ganacsato canshuur la-aan wax kasta qabsada ganacsato takhaatiira oo maxaa la yidhahdaa iyagu aan maxaa la waxay mar walba iyagu jaangooya wax badanaa jira marka taas waa si waa midaas isdhexgalka kale anaga aan ka fikirnay ama aan samaynay oo tallaab muhiim aan qaadnay waxaa ka mid ah inaan dhalinyarada joogto gobollada dalka aan halkan ku casuumno isdhexgalka keliya maaha kuwa muqdisho ama jooga gobolka banaadir inay ku kulmaan is arkaan maaha taas mar walba waa dhici laheyd dhalinyarada ama isku iskuul ka yimaadeen ama isku jaamacada ka yimaadeen ama isku meel ay ka shaqeeyaanbu si un waa isku arkaayeen laakiin tan loo baahan yahay waxay tahay in gobollada dalka laga keeno kuwan halkan ay ka tagaan gobollada ay tagaan taasna waan samaynay ilaa hadda qofkii saddexaad miya aan casuumnay oo aan aan ka casuumnay gobollada dalka halkan aan keennay isagoo fikir iyo araa ka duwan tii halkan uu ka qabana marka hore yimid laakiin markuu laabanaya fikir kale isagoo aaminsan kuwii kuwii uu ka yimid u laabtay kuwaana wax ka duwan ayaan maxaad isbedel ama fahamka dadku intee buu la egyahay muddo kadib howlahan ifi ay qabanayso marka hore qaybta horta maktabada aqlis dadku inta badan waxayna weydiin jireen maktabadu ma lacag baa maktabadu qaabkee loo imanayaa hadda waxay u muuqataa maktabadu inay dadka la qabsadeen reer muqdisho waxaan anoo halkan kaga faaideysanaya markale waxaan u sheegaya maktabadu inay mar walba u furan tahay ee iman karaan isbedelka dhalinyarada ee akhriskii qoraalkan waxaa ku fahmaysaa hadda inay dhalinyaro badan bandhig buwaadkii u dambeeyay muqdisho lagu qabtay dhalinyaro badan inay buwaag kusoo bandhigeen intaasoo ah dhalinyar aad u yaryar gabdho yaryar oo aad u fara badan buwaag badan soo bandhigay marka isbedelka akhriskii qoraalka waa mid muuqda oo saameyn xoogana leh maxaad kusoo koobaysaa maxamed ugu dambeyntii
runtii waxaan kusoo koobayaa ama kusoo gabagabaynayaa waxay tahay horta inaan qof walba oo dhalinyaro ama qof kastoo soomaaliyeed horta inaan ugu hambaliyeeyo inay xarunta ifiye ku guulaysatay inay u furtay maktabadii dadweyne ee ugu horreysay muddo ku dhow shan iyo labaatan sano taasoo cid walbana u furan qof walbana uu imaan karo akhrisan karo waxna ka baran karo waxna kusoo kordhin karo weliba buug hadduu qoray haddii uu hayo isaga buugaag micno samaynaya oo maxay ahayd tooyay buug kastaa micno wuu samaynaya laakiin ahmiyad gaar ay sii kala leeyihiin in horta maktabadda maxay ahayd qof walba oo soomaaliyeed uu buugaagtiisa kusoo deeqo dhalinyarada soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa ugu boorinayaa meel kastay joogaan ama gobol kasta ama degmo kasta ama tuulo kastay joogaan inay akhriska iyo qoraalka ku dadaalaan akhriska waa waxa keliya ee kaa bedeli karaa een, um, qofka maanta aad tahay een, qo- aqris- akhriska waa qo- waa waxa keliya ee kula noolaysiin karaa een, ummad ama qarniyo ka hor noolayd ilbaxnimadoodii siday u noolaayeen casrigoodii akhriska waa waxa kaa dabageyn kara ama ku fahamsiin kara nolol iyo ilbaxnimo iyo maxay ahayto siyaasad iyo maxay ahayto xaalad deegaana nololeed oo ka jirta qaarad kale oo aad adigu markaas ku nooleen tusaale maanta haddaa buugaagta maraykan laga qoray aad akhrisid waxaad markaas la jaan qaadaysaa ama noqonaysaa qof ku dhex nool xaaladda maraykan markaas ay joogto marka waxaan leeyahay akhrisku waa waxa keliya ee maantana bedeli kara waxaa jirta oraah caana oo soomaalida diiwaanka taariikhda adduunka u gashay oo la yidhaahdo soomaalidu waa ummad oral society ama afka wax ka sheegtaa taasi ay u bedelanto waxaan dhihi lahaa wax qora aad iyo aad baa umahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay nagala qayb galeen aasaasayaasha xarunta ifiya oo kale ah maxamed irbad ayaan baaldaajiso iyo maxamed axmed royal dhammaantiin aad baad umahadsantihiin
aad u mahadsan yahay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayay noo hayaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno kulamo xiiso badan ayaa maanta dhici doona gaar ahaan kulamo soo horeeya oo goordhow dhici doona horyaalka dalka ingiriiska haddii aynu ka horeyno naadiga manchester united ayaa la ciyaari doonta naadiga horyaalka isku dayeysa inay difaacato sanadkan ee lester city kulanka ka dhacaya old travord ayaa rinieri iyo jose mrinho labadooduba waxay sheegeen inay u diyaargaroobeen ciyaartaasi f c barnmouth ayaa la ciyaari doonta naadiga everton halka liverpool anfield ay ku martigelin doonto naadiga hall city middlesbrough iyo tottenham hosber ayaa wada ballansan stoke city iyo west bromwich albion ayaa dheeli doona sunderland waxa ay la ciyaari doonta naadiga crystal palace swansa city waxa ay la ciyaari doonta naadiga manchester city oo horyaalka hogaaminaysa kulanka xiisaha badanse wuxuu yahay kulanka dhici doona xilliga caawa ee dhinacayo geeska africa naadiga arsenal oo gegadeeda ku martigelin doonta naadiga kubadda cagta chelsea tababarayaasha antony coint iyo azavinger ayaa labadooduba waxa ay doonayaan in midba midka kale uu guul ka gaariyo horyaalkaasi dalkaasi ingiriiska ee labadaasi koox ay dheeli doonaan dhinacaas iyo dalka spain haddii aynu aadnana waxaa dhici doonaa oo ay ciyaari doonaan kooxuhu naadiga celta vigo andrade naadiga eber ayaa la ciyaari doonta naadiga real sociedad sporting gikhon ayaa waxa ay la dheeli doontaa naadiga barcelona atletico bilbao iyo sevilla ayaa ballansan naadiga kubadda cagta las balmas ayaa la ciyaari doonta naadiga horyaalka hogaamineysa ee real madrid kulamo ayaa shalay dhacay naadiga kubadda cagta ee real batis waxa ay gool iyo waxba kaga adkaateen naadiga kubadda cagta malaqa dhinacaas iyo wadankaasi talyaanigana kulamo kale oo xiise badan ayaa sidoo kale dhici doona iyadoo kooxuhu ayba isku dayayaan inay horyaalka sanadkan xiise gaar ah u yeelaan kulamada dhacayana waxa ay yihiin naadiga horyaalka hogaamineysa ee yuventus waxa ay la dheeli doontaa naadiga balermo naadiga kubadda cagta ee ss napoli s c napoli oo sanadkan iyaduna wacdar gaara dhigaysa waxa ay martigelin doontaa naadiga kievo verona halka kulamada kale ee beri dhici doona ay yihiin trino iyo rome genoa iyo beskara inter waxa ay martigelin doontaa naadiga bolonya lazio waxay la dheeli doontaa naadiga imboli sasol iyo udinese ayaa ballansan fiorentina iyo ac milan ayaa sidoo kale dheeli doona kulamadaasi waxa ay ka tirsan yihiin horyaalka dalkaasi talyaaniga dhegaystayaal natiijooyinka iyo waxyaabaha ka soo baxa kulamadaasi waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena ciyaaraha ee soo socda
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddii wararkaasi warbixinahaasba ku seegaan waxaad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali com haddaad jeceshahay inaad fariin usoo dirtidna waxaad noogu soo hagaajin kartaa somali at v o a news dot com haatanna gebagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaa waxaan dhinacii heesaha heesad qayb ka mida mar hore maqasheen ayaan haatanna idiin soo qabanaynaa waa heesta uu ku looqeeyo fanaanka axmed zaki ee dhegaysi habboon
cimilada cimilada iga yaabisiyo codkiyo hadallada hadalladan cakiran cimilada cimilada iga yaabisiyo codkiyo hadallada hadalladan cakiran calo calo caloosha ma hayn kartid hey calo calo caloosha ma hayn kartid caqiidadii aan ku taray colaadigu foorartiy hadday cadhawn tare cishooyinka dhuumasha ciyaar bay kula tahay cishooyinka dhuumasha hey ciyaar bay kula tahay aniga cagahayga iyo caqligu kugu daala oo abaalkaygii cunte abal abal abal abal abaalkaygii cunte aniga cagahayga iyo caqligu kugu daala oo abaalkaygii cunte abal abal abal abal abaalkaygii cunte cariga maad jeceshayo hoy hoy cirkiyo samaada qabo hoy hoy cidhiidhigayga yaare cidhiidhigayga yaare cariga aad jeceshayo hoy hoy cirkiyo samaada qabo cidhiidhigayga yaare cidhiidhigayga yaare cidhiidhigayga yaare Inanina ku cadaadiyo cilyo ku quuro ku quuro uman inanina ku cadaadiyo cilyo ku quuro ku quuro uman akuye akuye akuye dhaqankeena iyo akuye akuye akuye dhaqankeena iyo heestaasuu ku luuqaynayo fanaanka axmed zaki waxay gebagabo tahay idaacaddayadii duhurnimo jamaal axmed cismaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjir ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
anoo kaacad goosan kara haddana cad kulama rabo anoo kaacad goosan kara garoo cod kulama rabo aniga cagahayga iyo caqligu kugu daala oo abaalkaygii cunte abal abal abal abal abaalkaygii cunte aniga cagahayga iyo caqligu kugu daala oo abaalkaygii cunte abal abal abal abal abaalkaygii cunte cariga aad jeceshayo hoy hoy cirkiyo samaada qabo hoy hoy cidhiidhigayga yaare cidhiidhigayga yaare cariga aad jeceshayo